wallaahi alxamdulilah walaashay zahra waa dhowahay aadan u salaamaya runtii degmada buur hakaba xaaladeeda way iska fiican tahay ha noqoto dhinaca amniga ha noqdo alxamdulilah ilaah ayaa mahad iska dheh garoonka hooshiisi hadda waxay noo mareysaa wejigii koowaad wuu noo dhamaaday wejigii labaad oo ah inaan jaayigii aan dhigno aan rajaynayno wakti dhow inaan bilowno maalmahan hooga roob yara noo da-ay taas la ajrigeeda ayuu hakad u galay waktiyada nagu soo socdo waxaan rajaynaynaa inaan bilaabno jaayigii shubitaankiis hadduu alle idmo dhan kale ilaah ayaa mahadle shukro iska leh waxaana soo gaaray eelkii riigi in badan oo degmada buura kaba aysan helin nasiib daro in eel riig ay hesho ilaah ayaa mahad iska dhe waxaan kale ugu mahadcelinaynaa oo noo soo diray riigaas madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ilaah isagana ha ugu abaalgudo baahidii degmada biyo-la-aanta ka jirtay racligiis iyo intii dhammaan ay kusoo shaqeeyeen in degmada buurha kaba ay hesho eel ummadii ay ka baxaan oonkii biyo-la-aan tahay degmada waa ugu mahadcelinaynaa waa gartay riigii shalay ayaa riigii shalay ayaa la bilaabay qodistiis wayna socotaa waa yahay ka hor riigan dadka maxay ka cabi jireen ma ceelal kalaa ku yaalay ma warey aadi jireen degmada buurha kaba biyaha dadka intay ka heli jireen waxay ka heli jireen warar ay isticmaali jireen ceelal kale oo biyahooda ayagana iska dhanaana oo biyo nadiif aan ahayn way jiri jireen badana laakiin warahay isticmaali jireen baahidii biyaha aysan koobi karin warihii oo laba bilood saddex laba laba bilood aysan barbi laba bilood gudaheed biyo ay ku dhamaanayaan bal adi aad dhanka biyaha aad ay dhibaato u qabta waa gartay marka waraha hadday biyaha ka guraan dadka dhibaatooyin fara badan oo dhinaca biyo la-aanta iyo oonkiya ayaa soo wajahaya caqabad intee la eg ayay bulshada ku tahay marka biyo la-aanta degmada biyo la-aanta waxay ku tahay waa dareemi kartaa sida xiliyada oo jiilaalka oo kale haddaysan jirin biyo nadiif ah ummadi badana waa koleera ilaah xaggiis ka imaanaya koleerihii dadka badana ay u baabici jiraan biyo la-aantaas awgeed dadkii oo abaya biyo aan nadiif ahayn oo wasaq ah marka dhibaatada waa dareemi kartaa biyo haddaysan jirin nolol ma jirto waa nolosha koowaad inay tahay biyo zahra waa dareemi karta waa garta marka awal dadka intay buurha kaba waxaan xasuusanaa in mararka qaarkood al-shabaab ay go-doomin jireen oo nolosha dadka ay qiilqiil iyo dhibaato geli jirtay marka haddii eerboodna aysan lahayn dadka intay kasoo degayeen degmada imaanaya ama ka safraayeen wallahi runtii badanaa waxay kusoo degayaan dadkaasi waa garoonka baydhabo waa dareemi kartaa qofkii awoodo baydhabo kusoo degaya qofkaan awoodin wadada baaburka iska maraya iyadoo ay tahay rab iyo rabfaad iyo dhib
xagga amniga bal iiga waran amniga hadda hareeraha degmada aad iyo aad u wanaagsan aan dhigi karnaa maasha allah buurha kaba waa magaalo intee la eg marka aad u fasirayso dadka aan weli arkin dad intee la eg ayaana ku nool degmada aad guddoomiyaha ka tahay maasha allah waa degmooyinka hadda maanta soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa degmada maanta oo ugu taariikhsan oo lex lex lex iyo bar qarni ay jirto sidan loo sheegay degmada haddana ugu tuulo badan oo ugu filid badan waaye waa waxay xilligii dawladii allah unaxariistay maxamed siyaad bare tirakoobkeeda degmada reeraheeda waa saddex boqol toddobaatan iyo toddoba tuulo aheedii waagaas haddana maanta waxay ku kooban tahay afar boqol iyo ilaa afartan tuul ihahe ay ka kooban tahay waa degmo oo taariikhi ah oo baahadeeda aada u weyn oo populationkeeda ganacsigeeda maanta haddana ay darif ka tahay saddex gobol ganacsigeeda uu ka imaanayo ilaa tijeglow beledweyne diinsoor meel walba uu ganacsigeeda ka imaanayo waa degmo aadi oo u weyn oo ganacsigeedana fiican yahay waa degmada buura kaba oo istraatiiji ah degmo sidaasi qadiimi u ah oo dadka ku dhaqan ay saas u tiro badan yihiin caqabado waxaa haysto nolosha asaasiga ah waxbarashadii caafimaadkii biyihii sosocodka gaadiidka dadka gudaha eeraboodka waxoo dhan marka mustaqbalka dhow maxaad hiigsanaysaan haddaad tihiin maamulka waxaan hiigsanaynaa inaan go-doonkaas dhibaatada maanta degmada ay haysato ilaaha naga saari kara inuu ilaah naga saaro in degmadii maanta sharafteeda bilicdeeda ay dib usoo noqoto aan rajaynaynaa in degmadii buurha kaba oo sidii wa wa waad naqashay abwaanadii hore allahu naxariistay abwaan sahal miilasaasada matarheesi ay u qaadeen oo waa ay tahay degmo jirta waxaan rajaynaynaa waqtiyada noogu soo waajaan haddii ilaah imri noogu soo gaarsiyo in degmadii buurha kaba sharafteeda iyo bilicdeeda iyo karaamadeeda ilaah dib noogu soo celiyo waa degmadii sidii loo ammaani jiray si kasi fiican ay noqotaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol ha kaba banaanshay duurtooka taale banooda ballantaayna hayte waa tahay guddoomiye waad mahadsan tahay adaa mudan zaaro